beeraley ka shaqaysata beer ay leedahay haweeney lagu magacaabo faadumo oo jirta dalka dibadiisa kana mid ah ganacsatada soomaaliyeed ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay ku hayaan ciidamada uganda oo qayb ka mid ah beertan xoog ku degan qaybtii kale ee la beerayna wixii ka baxay baabi'inaya beertan ayaa ku taalla deegaanka golweyn oo u dhow magaalada buulamareer waxayna ciidanka shisheeyaha uganda xoog ku degan yihiin qayb ka mid ah beertan muddo siddeed sano ah halka intii kale ay soo harteen ay hor istaageen in la beerto hoobiyaalna ay ku garaacayaan qaar ka mid a dadka beertan ka shaqeeya oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warramay dhibaatada ay ku hayaan ciidamada shisheeye waa qabnaa beertan haweenka ber loogu shaqaysmay male shaqaaladii waatan way cabsanoosa waxay sheegaysa waxay kalmakalgaranoosa dadka dhan way ku fiigsiyin habeen horaad makiina wadi mataana awoodaa lagu soo korduday cabsiyaan beerta u imaan waaye marka saas dhibaatadaasaa jirto ana laga qab beertan bir looga shaqaysta male daayara beerta ku dhex jirta saan ku biinoyno male gooma haweenkii beerta daaqooy beertaynoo dhex degantahay mir haddiina aragta waa duqaynaysaa in beertii gebi ahaanba in lasoo xiray ay ku dhowdahay taasoo amisom ay bilowday in ay macnaha duqayso habeenkii dalagii beerta ku yaalay habeenkii walaa maalinkii wax la shaqaysan kara ma laha beertii ciidamaha dhex yimaadiin marmar dalaga beeran ayay qaataan ayay xoogna ku qaataan iyo qasab wax naga ceshahayana ma laha macquul ma ahan adduunku meel ay ka dhacdayna ma jirto in ciidamo ay dhex degaan beer dad shacab ay leeyihiin ay dhex degaan in ciidan ay dhex degaan oo taangiila soo degaan meel ay adduunka ay ka dhacda ma jirto ciidamada shisheeye ee duulaan ku jooga dalka gaar ahaan kuwa ka socda dalka uganda ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo marar badan dad beeraley ah ku dilay beerahooda halka kuwo kalena ay la daala dhacayaan dhibaatada ay u geysteen